Shirkadda Daawooyinka Galax Trading Company ee magaalada Beledweyne oo bixisa daawooyin kala duwan sida daawada xoolaha, dadka, iyo beeraha iyo agab kale oo bulshada isticmaasho ayaa waxa ay shaqo abuur u sameysay in ka badan saddex dhalinyaro ah kuwaasi oo ka mid noqonaya shaqaalaha shirkadda daawooyinka Galax Trading Company. Dhalinyaradan ayaa ahaa kuwa muddo wax baranaya balse waxay waayeen shaqo ay noloshooda ku dabaraan. Maamulaha guud ee shirkadda daawooyinka Galax ee magaalada Beledweyne, Cabdiraxiin Khaliif Yuusuf, ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay usoo xushaan shaqaalaha isaga oo sheegay tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay shirkadda.
Kambanigan waxaa la yirahdaa magaciisa aan inta u joogo Beledweyne Galax General Training Company qaybo badan uu leeyahay ilaa gobolada dhexe ilaa iyo xamar ayuu qaybo ku leeyahay qaybtan aniga ayaa u jooga Een, waxayna iibiyaan alaabo kala duwan sida sumaha beeraha iyo sumaha xoolaha een, iyo carwooyin oo sida daahyada iyo waxyaalaha carwada quseeya ayaan ku iibinaa meeshaan Beledweyne
Daawooyinkan xoolaha iyo beeraha xaggee bay idinkaga yimaadaan?
Een, dalka dibaddiisa Aa, qaybo waa jiri karaan oo dalka gudihiisa sida kuraasta gudaha lagu sameeyo oo kale iyo saldhigyada laakiin inta badan dibadda ayay nooga yimaadaan
Daawooyinkan aad iibisaan sidee bay bulshada kaaga iibsadaan?
Een, bulshada ah, qaybaheeda kala duwan ama xoolo dhaqato ha noqdaan beeraley ha noqdaan waa nagu xiran yihiin waa naga iibsadaan walahi xilliga qoraxeedka ay dhahaan oo kale aadaa loo gataa xilliga webiga uu si fiican u joogo oo kale aadaa loo gataa xilliyada roobka uu da'o oo kale waa la gataa Een, sun kastana xilligeeda ayaa la gataa Noloshaada sidee baad uga maareysaa shaqadan daawooyinka aad iibiso?
Wallaahi waa dareemi kartaa xaaladda lagu shaqeeyo. Ninka marka uu shaqeeyana een shirkaddu waxay leedahay sanadkiiya qofka aa la siiyaa abaalmarin iyo wax la mid a een mushaharna waa iska jiraa.
Maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah ee aan shaqo haysanin?
Waxaan kula talinayaa dhalinyarada aan shaqayn waxaan kula tali lahay ee qof shaqaysta waa sharaf shaqaada ceeba in qofka uu dhaqdhaqaaq uu sameeyo ugu yaraan magaalada qof walba meeluu bariis ka buriyaa een haddii bajaaj noqoto hadday dukaan ay noqoto hadday gaari gacan ay noqoto waxaan dhihi lahay ee dhalinyaradaas inay shaqaystaan oo fadhiga ay ka kacaan Ee, waa badan yihiin inta badanna meeshaan oo xoogaa waa iska gobol shaqadeedu aad uma badna Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay shirkadda daawooyinka Galax qaybta Beledweyne ayaa Radio Beerlula u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadan shaqo oo ay heleen.
anigoo ah ee, daawud cabdiraxmaan maxamed ah waxaan ka shaqeeyaa kambaniga galax waxay i siiyeen shaqo aad iyo aad ugu wanaagsan maamulka bulshadana aad iyo aad aa ula tacaamulnaa bulshada kusoo xiriirtaba kambaniga si aadaa wax ugu iibsanaa waana soo dhaweynaa mar walba bulshada